الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baabu qowli rajuli ninkii qowlkiisu uu baab yahay uu yidhaahdo faatatna asalaatu salaaddii baa naga tagtay macnaa ma bannaan tahay inuu ninku yidhaahdo ama qofku salaaddii ayaa iga tagtay oo fawaadka ama tegitaanka uu u nisbeeyo ama uu u tiiriyo salaadda wakariha waa karahay ibnu siriina wa moxamed ibnu siriina an yaquula inuu yidhaahdo faatatna asalaatu waa makruuh buu ihi inuu sidaa yidhaahdaa oo sababta ay makruuha u tahay waa maxay leanna cibaadadii oo salaada ah ayuu fawaadkii ama tegitaankii uu u nisbeeyey taasina waa mid laga fiican yahay walaakin hase yeeshee liyaqul ha yidhaahdo lam nudrik maanaan gaadhin macnaa annagaa kadib dhacnay wa qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisa ayaa asaxu ayaa saxiixa oo asaxu waa afcalu tafdiilo haddii sideeda loo macneeyo waxay noqonaysaa ayaa qowlka ibnu siriin ka sii saxsan oo ka ibnu siriinna waa sax ka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka sii saxnimo badan yihi laakiin ujeeddada bukhaari sidaasi ma aha oo asaxuduna imika waa afcalu tafdiil aan baabkeedii oolinoo mushaarako ay wadaagaan qowlka ibnu siriin iyo ka nebigu saxiixnimo oo ka nebigu uu sixo dheer yahay maaha macnaheedu macnaheedu waxa weeyaan qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saxiixa oo bimacnaa hadalkaasi uu diiday in la yidhaahdo ibnu siriin nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi salaaddii baa naga tagtay amaba se iqraar ku sameeyey intaa agtiisa laga yidhi qaala xadaثana abu nucaym qaala xadaثana shaybaan can yaxya can cabdillaahi bni abi qataadata can abi qaala wuxuu uhi baynamaa waqti naxnu anagu nusalli aanu tukanayna maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka agtiisa maciisa aanu tukanayno id waqti samica uu maqlay jalabata rijaalin rag sanqadhood buu maqlay jalabadu waa sanqadha jaanta falamaa sallaa markii uu tukaduu salaaddii dhammeeyey qaala wuxuu uhi maa sha'nukum arrinkiinu muxuu yahay ee aada la degdegaysaan ama sanqadhu idinka baxaysaa qaaluu waxaha istacjalnaa waanu soo degdegnay ila asalaati salaada xaggeedaan u soo degdegnay qaala wuxuu uhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam walaa tafcaluu sidaa ha yeelina idaa ataytumu salaata salaada markaad imanaysaan facalaykum bisakiina xasilooni laasima ay ilzamuu asakiina famaa adragtum inta aada soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum inta idinka tagtana faatimuu dhammaystira marka shaahidku iminka waa maxay waa qowlka uu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wamaa faatakum faatimuu oo fawaadkii wuxuu u nisbeeyey salaada qeybtii qofka dhaaftay qowlka nebige bukhaari uu leeyay wa qowlu nabiyi sala allahu calayh wasalam asaxuna waa kaa oo ibnu siriin inuu qofku dha faatatna salaatu buu diiday rasuulkuna wuxuu yihi wamaa faatakum faatimu waidaa jaءa nahru اllahi baطla nahru macqil mar haddii webiga ilaahay yimaado oo hadalkii rasuulka la helo cid kastaba hadalkoodu waa burayaa meesha waa ka baxaya waxaa kaloo fii musnadi axmed ku soo aroortay min xadiidi abi qataada qisadii salaada subax ay hordada ku dhaaftay rasuulka iyo saxaabada inuu yihi faqultu yaa rasuula اllahi faatatna asalaa halak yaa rasuula اllahi halaknaa faatatna asalaatu ayay yidhaaheen saxaabadu rasuulka ilaahay waanu halaagsanayoo salaadii baana dhaaftay markaa fawaadkiiyo dhaafitaanka waxay u nisbeeyeen salaada lafteedii walam yunkir calayhim الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam rasuulkuna kumuu inkirin oo arrintaa kumuu qabsan waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya abwaabta dambena waa ku iman doontaa salaada marka lagu soo socdo in loo soo degdego inuu diiday rasuulku falaa tafcalu yani alاsticjaala wey degdegaha samaynina sababta markaa loo diiday iyo bal cidda loo diiday iyo goorta la diiday abwaabta dambe bukhaari u baabaysanayanu ku arki doonaa facalaykum bisakiina asakiina iyo alwaqaar labadaas ayaa rasuulku amray baabkan dambaanu bukhaari u baabaysanaya bal farqima udhexeeya labada mise waa isku midna waa arki doonaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka musaliga ee tukanaya daymoodka khaatirkiisa ama dareenkiisa qalbi uu daymoodo arrimaha agtiisa ka dhacaaya ee sanqadh iyo sawdba leh inaanay salaaddiisa fasahaadinahayn waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo salaaddii ku jira id samica jalabata rijaalin salaaddii ayuu ku jiray markaa qalbigiisu waa daymooday sanqadhaas macnaa waa maqlay waa dareemay ilaa haddaanu qalbigiisu dareeminba maba ogaadeenbe oo marka dambe ma yidhaahdeen maasha an ukume markaa taasi qofka salaaddiisa waxba yeeli mayso baabun laa yascaa u ordi maayo ama u degdegi maayo ila asalaati salaada xaggeedii walyaati ha yimaado bisakiinati ha ku yimaado iyo walwaqaar markaa sakiina walwaqaar culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa isku macno sida qaadi ciyaad iyo alimaam alqurطubi iyo oo calaa sabiili taakiid unbaa la ysu daba dhigay oo xasilooni ayuunbaa iyo degenaasho ayuunbay labaduba ka turjumayaan oo markaa alwaqaar taakiid iyo adkaynun bay u tahay asakiina culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa sida alimaamu nawowi uu leeyahay mae farqibaa udhaxeeyo asakiina waa ata'ani fi lxarakaat waijtinaab alcabath waa in qofku xagga dhaqdhaqaaqa uu xasilooni ka muujiyo alwaqaarna waa ata'ani fi lhay-a waa hay-adiisa inay xasilooni ka muuqato sida inuu indhaha laabo oo dhawaaqa hoos uu u dhigo oo aanu waxa weeyaan hareeraha daymoon marka midna waa fi lxarakaat midna waa fi lhay-a wa qaala wuxuuhi rasuulku maa adragtum inta aada soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum inta idinka tagtana faatimuu dhammaystira wa qaalahu abu qataada ayaa yidhi can اnabiyi salى اllahu عalayh wasalam isagoo nebiga ka warinaya xadiidka abu qataadana waa inoo soo socdaa qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa aadam ibn abi yaas qaala xadaanaa ibn abi diibin wa maxamed ibn cabdiraxmaan qaala xadaanaa azuhriyu maxamed ibn muslim ibn shihaab azuhri alqurashi can saciid ibn اlmusayib can abi hurayrata can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wa can الzuhriyi can abi salama markaa zuhri laba sheekh buu xadiidka u leeyihi saciid iyo abu salama ibn cabdiraxmaan ibn cawf can abi hurayrata can اnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu uhi idaa samictu markaad maqashaan aliqaamata iqaamada famshuu u socda ila salaati salaada xaggeeda wa calaykum bisakiinati wاlwaqaar wa calaykum asakiinata wاlwaqaara wa calaykum asakiinatu wاlwaqaaru saddexdaas siyaabood baa loo dhigi karaayo manaa ba-da waana laga jari karaa waana la gelin karaa haddii ba-da laga jaro waa la rafcin karaa sakiina iyo waqaar labadaba waana la nasbin karaa waay sideedaba ku daa wacalaykum ay ilzimu laazima waxaal calaykum dushiina ay ahaatay asakiinatu xasilooni iyo walwaqaaru haddaad rafciso haddii kalena wa calaykum laazima bisakiinati xasilooni aada ka muujisaan xagga dhaqdhaqaaqa iyo walwaqaari xasilooni aada ka muujisaan xagga hay-adiina walaa tusricuu ha degdegina famaa adragtum wixii aada soo gaadhaana salaada ka mida fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana fa atimuu dhammaystira marka xadiidkani waxa uu ku qeyday degdegaa la diiday marka iqaamada la maqlo haddii markaa mafhuumkiisa la qaato waxay noqonaysaa iqaamada horteed inuu qofku iska soo degdegi karo laakiin xadiidka abi qataade bukhaari uu ishaare uu yihi waqaalahu abu qataada can اnabiyi waxaa isaga ku timi idaa ataytumu salaata markaad salaada imanaysaan marka ama ha noqoto markaasi markuu iqaamada maqlo ama iqaamada ka horba ha noqotee waayahay sidee markaa laysu waafajinayaa labada culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa marka iqaamada uu maqlo markan deg dega loo diiday oo iqaamada waxa weeyaan horteed deg deg iyo xasilooni ti uu ku imanayo isaga ayaa ikhtiyaarkeedu u yaalaa waayo waayo maxaa loogu qeyday deg dega diidmada la diiday waktiga iqaamada uu maqlayo waxaa loogu diiday bay yidhaahdeen liannahu haddii marka iqaamada uu maqlo uu soo degdego oo markaa dee uu ku soo beegmo iyadoo salaaddii la gelayo isagoo hinraagayo oo neefqabatoobay inuu salaaddii galaabay noqonaysa xaaladda noocaasina dee laa yaxsulu lahu tamaamu alkhushuuc khushuuc dhammaystiran u xaasili mayso inuu naqaska iska guro ayaabuu dee ku mashquulsan yahayba laakiin intaan la aqiimin ka hor hadduu soo degdego dee ila iqaamadii weli lama gaadhine intaasuu iska sii naqaska uu iska sii gurayaa oo neeftuurka uu sii dhammaysanaya oo isagoo xasilay ayuunbaa markaa la aqiimayaayo oo uu salaadii iska gelayaa culimada qaarkoodna waxay idhahdeen may haddii loo diiday kii iqaamada maqlayy inuu soo degdego ka yimi iyadoo iqaamada aan la gaadhin ayaa ka mudan in loo diido waayo ka iqaamada waxa weeyaan maqlaya sabab inuu degdego keensanaysaa meesha taalla uu isleeya salaada ka gaadh ama takbiirat lixraam ka gaadh kan kale wax ku kalifayay deg deg iyo orod maba jiraba ila weli lama aqiimin be walihaada xadiidka uu rasuulku leeyay idaa ataytum salaata cumuumkiisaa la qaadanaya waayo maxaa iqaamada loogu qeyday haddii qabla aliqaamayo iyo cinda aliqaama iyo bacda aliqaama ay isku mid tahay dee waxaa loogu qeyday laannahu waa xaaladda haalibka weeyi oo sida ibnu rajab uu leeyahay waa qaydunoo kharaja makhraja alkhaalibi oo siday u badan tahay dadku had iyo jeraale waxay soo ordaan ama ay soo degdegaan marka iqaamada ay maqlaan oo cid qabla aliqaama inta ay masaajidka xaggiisa u soo kacdo soo oroda ama soo degdegtaa ma jirta hadday jirtana waa yar tahay marka wain kuntum calىa safarin falam tajiduu falam tajiduu kaatiba walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda ayay la mid tahay buu yidhi oo rahankii maxaa lagu qayday haddaad safar ku jirtaan oo cid deynta idiin kala qorta aada weydaan dee rahni la kala qaadanayaa meesha ha dhaco marka rahanka miyaa shuruuddiisa ay ka mid tahay in safar la ahaada dee jawaabtu waa waa maya oo rasuulku isagoo muqiima oo xaadira ayaa waxa weeyaan diriciisii nin yahuudiya uu u rahmay oo galaamo markaa heeda oo u ka amahday uu ugu rahmay marka waa waa qaydunoo kharaja makhraja alkhaalibo hadiyo jeraale dee qofku marka uu negi yahay meeshii laga garanayo uu joogo waxbaa la amaahiyay iyadoo rahan aan la weydiin laakiin rahanka waxaa loo baahdaa qorku qofku markuu musaafir yahay baradiisii uu ka maqan yihi markaa tanna waa sidaas oo kale quyuudda noocaasina aada bay ugu fara badan tahay waxa weeyaan fi shariica laakiin la yska odhan maayo qeydka ama shardiga ama sifada raacday xukumka la yska odhan maayo kharaja makhraj alkhaalibi waa laabudda waa in daliil loo helo marka iminka idaa samictum liqaama sababta iqaamada loo cabira inay tahay inta badan dee xaaladda dadku ay soo ordaan inay xaaladdaa tahay waxaynu u deliishanay idaa ataytum salaata famshuu ila asala wacalaykum bisakiinati walwaqaar ayaa soo aroortay sidaasi ayaanu rajaxaya alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala oo qowlka odhanaya laa yukrahu lisraacu liman jaa qabla aliqaama iqaamada horteed qofkii yimi inuu soo degdegaa makruuh ma aha wuxuu odhanaya wahuwa mukhaalifu lisariixi qowlihi idaa ataytum الsalaa liannahu yatanaawal ma qabla aliqaama wa inama quyida fi اlxadiidi اthaani biliqaama lianna dalika huwa alxaamilu fi اlgaalibi cala اlisraaci waadix wey xikmadu markaa maxaa ay tahay waaye xataa qabla aliqaama loogu diiday qofkii inuu soo degdego sababta loogu diiday waxay tahay liannahu qofkan salaada ku soo socdaa dee salaad buu ku jiraaba xagga ajarka iyo xagga axkaamta qaarkeedba soo hore baa inuu soo sheegnay oo rasuulku waa sababeeyey kama fii xadiidi abi hureyra cinda muslima wuxuu yidhi faina axadakum ida kaana yacmidu ila asalaa fahuwa fii salaatin hadduu midkiin salaaddii xaggeeda usoo kacu u qastiyo salaad buu ku jira ee waa fii xukmi lmusali xagga ajarkiiyo xagga axkaamta qaarkeedba marka wixii qofka tukanayo u ilaalinayo waa inuu laasimo asakiina waalwaqaar deganaanshaha iyo xasiloonida ayaa isaga laftiisana looga baahan yahay kan salaada kusii socda markaasaa loo diiday inuu ordo uu degdego iyo inuu markaa sameeyo xarakaad aan wax kalifay aanay jirin ama dhawaaqiyo aan loo baahnayn marka cilladu waa ta ama sababtu waa taas weeyi walaa tusricuu buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo dee salaad ayuu ku jiraa saasi aynu tilmaanay waxaana taasi laga qaadanayaa siduu imaamu nawwi le nabaha bidalika calى anahu low lam yudrik min asalaati shaya lakaana muxasina limaqsuudi mar haddii laha salaad baabaad ku jirtaaba intaad masaajidka kusii socoto waxaa laga qaadanaya xataa salaadii haddaanu waxbaba ka gaadhin in ajarkii jamaacada uu leeyahay degdega noocaasihiina waxba u kordhin maayo wuxuu ka luminayaa kolliba ajarka waa heli lahaye wuxuu ka luminayaa un tallaabooyinkii faraha badnaa oo ina bikulli khuطwatin daraja buuri rasuulku tallaabo kastuu qaado darajaa kor loogu qaadaya mar hadduu soo gaadho mar hadduu masaajidka xaggiisa u kacana waxa weyaan ajarkii jamaacada waa helayaa fain ata almasjida fasalaa fi jamaaca gufira lahu fain ataa waqad saluu bacda wabaqiya bacdu fasalaa maa adraka waatama maa baqiya kana kadalika hadduu soo gaadho iyagoo qeybna tukaday qayb u harhsan tahayna ajarkii waa helaya wain ata almasjida waqad saluu faatama salaata kana kadalika hadduu masaajidka yimaado iyagoo salaadii dhammaystiray nacam oo uu salaadii kelidii iska tukadana ajarkii waa helayaa dee markaa wuxuu u degdegaa ma jiro degdegaasi faa'iido uu leeyahay ma jirto in tallaabooyinkii faraha badnaa uu ka lumiyo mooyaane oo meesha uu ka saaro mooyaane famaa adraktum fasalluu wixii aada soo gaadhaan tukada ama ha yaraado ama ha badnaado ajarkiina inta yar iyo inta badanba waa lagu helayaa waxaa taa loo daliishaday mas'alo maanta dadka badankooda ka maqan markaad masaajidda maanta soo gasho waxaad arkaysaa dadku meelo gaara oo aada mooddo inay istaama ka dhigteen salaada laga fuudo ayuunbaa imaamka marka ay ku soo gaadhaan ay salaada galaan oo ay la xidhaan meelaha qaarkood hadday ku soo gaadhaanna waa iska taagnaanayaan isagoo sujuudsan hadday soo gaadhaan waa iska wada taagayin ilaa waa tixiyaad gelaya ama u kacayo isagoo rukuucdii ka soo toosay hadday soo gaadhaanna waa iska taagnaanayaan ilaa uu atixiyaad gaadhayo ama ragcad kale uu kacayo wa hada gayru صaxiix taasina mid saxa ma aha wuxuu le xaafid ibnu xajar famaa adraktum fasalluu dee maadu cumuum bay faa'iideynaysaa inta aada soo gaadhaan tukada waxaa laga qaadanaya imaamka halka laga soo gaadhaa salaada lagala bilaabaya walihada wuri wastudila bihi ayضa calى istixbaabi اdukhuuli maca alimaami fi ayi xaalatin wajada calayha waxaa laga qaadanayaa inay shay mustaxab oo sunno wanaagsan tahay imaamka halkuu ku soo gaadho inuu salaada kala bilaabo haddaad sujuudda ku soo gaadho haddaad isagoo rukuucdii ka soo kacay soo gaadho manaha macno sujuuddaasi dee inaad tirsanayso laakiin waa ajar dheeraada un inaka maa sajadta lilaahi sajda ilaa rafaca allahu laka biha daraja cumuumkaasay soo gelaysa sujuuddan aad ka taagantahe imaamkii oo ku jira aada iska sugayso ajar baa kugu seegay sujuud kastoo qofku uu sujuudo ilaahay daraju kor ugu qaada xadiid markaa sariixa oo ku cadna waa ku soo arooray mas'alada oo imaam albukhaari raximah allahu tacaala imaam alalbani raximah allahu tacala oo ku sheegay saxiixada oo rasuulku uu yihi idaa wajadtum alimaama raakican farkacuu wactaduu imaamka oo rukuucsan haddaad soo gaadhaan la rukuuco weliba ragcaddaa tirsada waida adragtum alimaama saajida fasjuduu walaa tactaduu isagoo sujuudsan haddaad soo gaadhaanna sujuuda laakiin ragcadda ha tirsanina marka sujuuddii waa waa lagala bilaabaya wamaa faatakum faatimu baa xadiidkan ku timi inta idinka tagta dhammaystira waana sida riwaayaadku ay u badan yihiin haddaba riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi faqduu ayaa ku timi imaamu muslimna riwaayadda faqduu tilmaamaysaa wahmi buu ku xukumay culimada qaarna waxay dhaheen faatimu iyo faqdu ismaba diidayaanoo qadaaga loogama jeedo halkan kii istilaaxigahaa oo ay cibaadada in la guto marka waktigeedu baxay kadib ee waxaa looga jeedaa uun macnaa atimu u weeye dhammaystira oo guda oo faidaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lard ayuun bay la mid tahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin maya qadaagani waa qadaagii istilaaxigaabaa looga jeeda waayo maxaa ka dhalanaya khilaafka noocaas waxaa ka dhalanaya mas'alada ah qofkan imaamku uu salaadii qeyb kala horeeyey intanuu imaamka la tukanaya ma awalu salaatihiba bal duhurkii baad labadii ragcadood dambe adigu ka soo gaadhay labada imaamka aad ka soo gaadhay ma labadaadii horaa oo labada tukan doontaana waa labadii dambe mise labadan aad ka soo gaadhay waa labadii dambe oo bimacnaa ma xaaladaadaa lagu xisaabtamaya oo la odhanaya laba dee intan u horeysunbaa salaadiisii inta u horeyse mise xaaladda imaamka oo ta ta imaamka waa tii saddexaad iyo tii afraad unba adna tii saddexaad iyo tii afraad ku noqonaysa miya hal ilcibratu bixaali almasbuuq am bixaali alimaam culimada le faqdu macnaheedu waa qaleeya waxay leeyihiin intan uu soo gaadhay waxa weeyaan aakhiru salaatihi wa aakhiru salaatihi waa salaaddiisa intii dambe oo laba ragcadood aad duhur ka soo gaadhay waa labadii dambe faqduna macneed waxa labadii idin dhaafay qaleeya oo labadii horead qaleynaysa labadanaad tukatayna waa labadii dambe masalada noocaasiyana dee ishkaalaad baa ku soo arooriya ishkaalaadka kusoo arooriya waxaa ka mid a in la yidhaahdo waayo takbiiratulixraamka waxaa laysku waafaqsan yahay inay ragcadda koowaad ku jirtee haddaad tiraa labadanu tukado waa labadii dambe labadii horena waa labada uu tukan doono takbiiratulixraamka xagga dambey martay soo maaha labada hore biduuni takbiiratulixraam bay ahaayeen ishkaalkaasi waa ku soo arooraya ishkaal kale kusoo aroorayaana wuxuu yahay atixiyaadka waayo maxaa ka faa'iidaa xagga dambe uu gelinayo haddii atixiyaadkii dambe uu yahay kaabuu marka hore dhamaystay intuu labadii ragcadood dambeeye tukaday markaasay yidhahen atixiyaadku waa min ajli salaam salaamo naqsiga awgun buu la imanaya lakin taasi daliil xoog badan maaha waxaa raajixa markaa salaada qofku halkaa uu ka bilaabay ayaa salaadiisa bilowgeediiy awalkeediia waayo laa yuqaalu lishay awal ilaa aakhir ila ida kaana qablahu shay shay aanay waxba ka horeyn sideebaa loo odhanaya waa aakhir shayga ay wax ka horeeyeen ayaa la idhaahdaa aakhir markaa isaga ma salaad baa uga horeysay labadanu imaamka kasoo gaadhay sideebay aakhiru salaati u noqon kartaa mid uga horeysaba ma jirte waxaad isweydiin karta oo maxaaba lagaga daalaya maxaa axkaam ka ratibmaysa axkaami waa ka ratibmaysa axkaamta ka ratibmaysa waxaa kamid a axkaam sujuudu sahwiga la xidhiidha waxaa kaloo ka ratibmaysa dee qiraa'adii kor buu u qaadaya tusaaleahaan salaaddii cishaay buu labada dambe ka soo gaadhay haddii la labadaasi dambe u ka soo gaadhay waa labadiisii dambe dee waxay noqonaysaa labada kale u kici doono oo labadii hore weeyaan ay leeyihiin dee inuu qira'a jahriya uu la yimaado qiraa'adii kor uu qaado iyo axkaam kale markaa sida saxiixa qofku salaada halkaa uu ka bilaabay unba awalu salaatihi ah wixii u harsanaana waa waa u harsan yihiin baabun mataa yaquumu nnaas marka halkaa masalo kale ayaa ku jirta masaladaasi waxay tahay waxaa la ysku khilaafay ma banaan tahay hal yajuusu اlisraac liidraaki takbiirat اlixraam ma banaan tahay inuu u degdego si uu u gaadho takbiiratulixraamka cabdullaahi bnu mascuud baa yidhi haa imaamu axmedna riwaayo markaa ka sugnaatay baa sidaa tilmaamaysa wuxuu leeyahy saxaabadu waa u degdegi jireen degdeg aan aada u fool xumayn si ay takbiiratulixraam ay u gaadhaan qowla kalena waa qowl saxaabo badan ka ansaxay oo abudar iyo anas binu maaliki ay ka mid yihiin waxay leeyihiin takbiiratulixraam iyo mid kale toona u degdegi maayo waana sida daahirka xadiidku uu tusinayo ida samictum liqaama famshuu ila asalaa calaykum biاsakiina walwaqaar ka iqaamadii maqlaya waxa u degdegaaba soo maha inu inuu ka gaadho takbiiratulxiraam haddana degdegii waa taa loo diiday marka xadiidka daahirkiisaa la qaadanaya takbiiratulxiraam si loo gaadho iyo iyo rukuuc si loo gaadho iyo iyo arin kala toona loo degdegi maayo baabun mataa yaquumu naasu dadku goormay kacayaan idaa ra-u limaama imaamkii markay arkaan cinda aliqaamati iqaamada agteeda maa marka la aqiimayo marka imaamku dee laba xaaladood midkoodun buu leeyahay inuu imaamku yahay mid aan masaajidka joogina debadda ka imanaya markaa goormay kacayaan dadku marka la aqiimay kacayaan mise markay imaamka arkaan imaamku haddii uu masaajidka la joogana goormay kacayaan marka iqaamada la bilaabo ma marka qad qaamat isalaa la marayo ma marka iqaamada la dhameeyo mise xadba ma leh masaaishaasi ayaa halkan ku aasan qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala xadaanaa hishaam adastawaayi qaala kataba ilaya yaxya بن abي kaثيr عan cabdاللahi بn abi qataada عan abيه marka xadiidka kitaaba can طariiq اkitaaba ayuu ku wariyey kitaabaduna طرqu taxamulka waa ka mid qaala wuxuu uhi qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslم ida uqimat الصalaaةu salaadii marka loo aqiimo macnaa ereyadii iqaamada lagu dhawaaqo falaa taquumuha kicina xataa tarawnii ilaa ad aragtaan xataa tarawnii kharajtu ilaykum ilaa ad aragtaan anoo gurigii ka soo baxay markaa faquumu markaa kaca markaa haddii aanu imaamku la joogin masaajidka oo la aqiimo inaanay dadku kacayn baa xadiidkan uu tilmaamayaa ilaa ay imaamka arkayaan oo iyadoo la aqiimo ay iska fadhiyayaan waayo dee waxaa dhici karta inuu imaamkii uu yaro dib dhaco oo markaa waxaa looga turayaa taagnidaasi ay ay taagnaanayaan ilaa imaamku waxa weeyaan uu soo gelayo marka xadiidkan daahirkiisu wuxuu yahay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam weli aan soo bixin in la aqiimi jiray salaada arrinta noocaasiyana waxaa caaridaya ama ka hor imanaya xadiidka jaabir ibnu samura ee muslim uu warinaya ana bilaalan kana laa yuqiim xata yakruj الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam bilaal ma aqiimi jiro ilaa rasuulku uu soo baxo laakiin waxaa laysku waafajin karaa inuu bilaal arki jiray rasuulka oo dee uu muraaqabeyn jiray oo markuu arkay inuu gurigiisa ka soo baxay oo aqiimi jiray walow dadkuba yaanay arkin be markaa rasuulku dadkii uu leeyahay hadduu bilaal aqiimo idinkoo weli aanay arag laakiin bilaal iqaamadiisa ru'ya ayuu ku bineeyey waxa weeyaan ha kicina iska iska fadhiya ilaa ad arkaysaan axaadiidka qaarkeedna waxaa ku soo aroortay inay inay kiciba jireenoo uu rasuulku iman jiray iyadoo sufuuftiiba la toosiyey axaadiidteena oo socota qaarkeedna taasi waa waa ku qoran tahay ama waa ku caddahay marka waxaa la odhan karaa taasi waa libayaani iljawaas waxay muujinaysaa inay iska sii kici karaan iyadoo weli imaamkii aanay arag oo tanuu rasuulku leeyay falaa taqumu nahyigaasaan dee taxriim faa'iideynahayn ee irshaad u faa'iideynaya oo iyaga turis loo turhaya awgeed muu rasuulku uhi falaa taquumuu waxaa kaloo la odhan karaa mee ficilka noocaasi ah in iyadoo la aqiime ay sii istaagi jireen oo sufuufta ay sii simi jireen waaba ta sabab u noqotayba inuu rasuulku idhaha falaa taquumuu xataa tarownii waa ficilkaa rasuulku intuu ku arkay uu u diidey waayo imaamkii haddii uu dadka masaajidka la joogo goormay kacayaan imaamu maalik wuxuu leeyahay wax xada anuu taa umaan maqal wa calaa taaqati اnnaas oo qof waliba marka uu uu awoodo fa ina minhum athaqiila wاlkhafiif dadku mid culus iyo iyo mid fudud labadaba waa leeyihiin culimada badankoodu waxay idhaahdeen ilaa iqaamada uu muadinku dhameeyo canama kacayaan anas ibnu malik oo kale waxa uu kici jiray markuu yidhaahdo qad qaamat isalaa halkaa markuu marayo muadinku iqaamada ayuu kici jiray aqwaal kalena waa jirta oo muadinku markuu ha allahu akbar wajaba alqiyaamu saciid ibn musayib baa laga soo wariya markuu allahu akbar yidhaha waxa waajiba in la wada kaco xaya cala salaa markuu yidhahna in sufuuftaba la toosiyo iyadoo xaya cala salaa uu marayo laa ilaaha ila allahu markuu dhahana kabara alimaamu in imaamku allahu akbar ha lakin qowlkaas waxaad moodaa sifadii salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu khilaafsan yaho iyadoo la aqiimo iqaamada la dhameeyey buu rasuulku uu taswiyatu sufuuf haddana uu ku mashquuli jiray calaa kuli xaal waxa weeyaan alamru fiihi saca hadduu imaamkii la joogo kolleyba dee salaada la geli maaye kii marka iqaamada la bilaabo kacaya iyo kii markay dhexda socoto kacaya iyo ka marka la dhameeyo kacaya arinku waa ballaadhayi oo wax taxdiida male sidaa uu yihi alimaamu malik raximah llahu tacaala baabun laa yascaa ila salaati salaada xaggeedii u socon maayo mustacjilan isagoo mid degdegaya waliyaqum aku kaco bisakiinati xasilooniya walwaqaar degenaasho qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna shaybاn w الnaxwi can yaحya w bn abi kaثiir can cabdالlahi bn abi qataada can abihi qala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh waslm إida uqimat الsalaaةu salaada marka la aqiimo falaa taqumu akicina xataa tarownii ilaa adi aragtaan wعalaykum bالsakiina taabacahu caliy bn mubaarak waay yaxya ayuu mutaabiceeyey yaxya ayuu kala wariyey weyaan macnaheedu oo wuxuu mutaabaceeyey shaybaan oo yaxye xadiidka uu kala wariyey idaa uqimat الsalaaةu falaa taأtuuha waantum tascawn ayaa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood iyo idaa huwiba bالsalaati falaa yasca ilayha axadukum huwibna can waa uqiim markaa sacyiga halkan la diiday oo orodkaa iyo sacyiga ilahaynu amro fascaw ilaa dikri illahi waa kala duwan yihin bukhaari baana sheegi doona raximah llahu tacaala fii kitaab iljumca aynu ku keeni doonaan filaya oo fascaw ilaa dikri illaahi soo orda maaha macnaheedu maalinta jumca ee sacyigaas waa bimacna almashi wey oo sacyigaa laba macno u yimaada bimacna alisraac degdega oo kaa axaadiidan la diiday markaa iqaamada la maqlo in la sameeyo iyo sacya bimacna almashya iyo walityaan socod iyo imaansho oo aka ilaahay uu leeyahy fascaw ilaa dikri اllah baabun hal yakruju ma ka baxayaa min almasjid masaajidka ma ka baxayaa marka la eedaamay kadib licilatin sabab awgeed ma uga baxaya qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bn cabd اllaahi qala xadaثana ibraahim ibnu sacdi can صالح بn kaysاn عan بn شhihاab عan abi سلمة عan abi هurayرة أna rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم kharaجa waa baxay waqad uqiimat الصalaaةu iyadoo salaadii la aqiimay wacudilat الصفuufu yanaa haguu ka baxay dee gurigiibuu ka baxay weeye xagga masaajidku u baxay wacudilat الصفuufu oo صufuuftiina la toosiyey marka dadka ma'muumiinta in iyaga laftooda ay ku dadaali jireen tacdiilu sufuuf baa halkaa ka muuqata oo xili ay iska saari jireen maantana taadaayo dadku waxabay dhibsanayaan hadalkaa yare uu imaamku leeyahay istawu waar istawuu badanaa miyuu salaada naga galo qalafkaabay ka odhanayaanba qaar badanna qalbiga ayay ka leeyihin mana oga arrintan inay salaadooda ay ka mid tahay iqaamatu sufuuf laakiin saxaabadu iyagaaba mas-uuliyadda iyo xilkaysa saarayeeo wa cudilat isufuuf rasuulka waan imanba ayaa sufuuftii lasii toosiyeyba waana ti aynu nidhi miyaanay taasi ka hor iman ahayn nacam tii uu rasuulku yihi ha kicina xataa tarawni falaa taquumu xataa tarawni waxay ama waxay tusinaysaa bayaan aljawaas inay banaan tahay oo ibqaaan washafaqatan bihim unbaa loogu diiday maaha inay sideeda mamnuucu tahay in lasii kacaa amaba se dee ficilkani waxaabuu ahaa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababtiisa uu yidhi idaa uqimat isalaatu falaa taquumu xataa tarawni xataa idaa qaama ilaa uu istaagay fii musallahu halkii uu ku tukanayey waayo dee mixraab ma jirin horena waa inoo soo martay arintaasi xaafid ibnu xajar isagoo tasriixinaya masaajidka rasuulku wax mixraaba ma lahayn intadarnaa waanu sugnay an yukabira inuu takbiirto ay takbiirahu baanu sugnay insarafa waaba waaba noqdayba waaba baxayba qaala waxaanu ihi calaa makaanikum halkiinaa sii jooga famakafnaa waanu nagaanay calaa hay-atina anagoo qaabkayagii u taagan manaanaan fadhiisan xataa qaabkii aanu ahayna iskamaanaa bedelin hada yadulu calaa eish calى shidati mutaabacati الصaxaaba lلnabiy calayh الsalatu wasalaam صaxaabadu sidaa aadka u daranee rasuulka ay ugu dayan jireen amarkiisana ugu hogaansami jireen iskamay fadhfadhiisan oo may odhan intuu soo noqonay maxaynu la sii taagnaanaa aynu iska fadhiisano iska dhaaf inay fadhiistaan xataa hay-adii may bedelin oo hay-adii may bedelin macnaheed waa maxay mid waliba haddee kii gacmo usii daysnaayeen kii gacan ee u laabna sidiisiibuu ahaa kaanamaa askar inta la fayliyey digtooni la geliyey oo digtoonidii sidii ugu jiray ilaa la odhanayay kasii daaya sidaasoo kale saxaabadu yeeleen ridwaan ullaahi calayhim waxay og yihiin barakada iyo khayrkuba inuu ku jiro in rasuulka amarkiisa sidiisa loo qaato iyadoo waxba aan laga bedelin xataa kharaja ilayna ilaa rasuulku uu nagu soo baxay noo soo baxay yandifu iyadoo uu da-yo ra-suhu madaxiisu maa ambiyo waqad iktasala isagoo soo maydhay marka masaajidka inaan laga bixin dee xadiid baa kusoo arooray mar haddii la eedaamo waa xadiid abi hurayra anahu ra-a rajula kharaja min almasjidi bacda an adana almuadin faqaala ama hada faqad casaa aba alqaasim sida saxiixana xukmu rafci buu leeyay xadiidka rasuulka loo kor yeelo buu la xukmiyey ninkii iyadoo la eedaamo masaajidka ka baxaya abu hureyra wuxuu yidhi kaasi abulqaasim oo bimacnaa nebi maxamed ayuu caasiyey macnaa waa macsiya in masaajidka laga baxo iyadoo la eedaamay markaa taa in xaaladaha qaarkood laga soo reebayuu bukhaari tilmaamaya markuu leeyahy hal yakhruju min almasjidi licilatin hadduu tusaalehaan ogaado inaanu weyse qabinba dee waa baxaya hadduu ogaado in meedhasho lagu lahaa dee waa bixi karaa xaaladaha la midana dee waa la ilxaaqinaya waa la haleeshiinaya oo waxa weeyaan ay ka mid tahay de hadduu masaajid kale imaam ka yahay ama masaajid kale tusaale ahaan darsi uu ku leeyahay ama masaajid kale cid uu kula ballamay day xaaja jirto oo qofka maxaa loogu diiday iyadoo la eedaamay inuu masaajidka uu ka baxo waayo marka la eedaamo cidda carartay meeshaa ka carartaa waayo ashayaan shaydaanka markaa walow kala qasdiba ha noqdaane inaanu dusha uga eekaan baa la rabaa mar labaadka waa waxaa qofkaa dee lagu tuhmi karaa nifaaq walihada baa xadiidka uu rasuulku yihi calayh الsalaatu wasalaam laa yasmacu nidaa fi masjidin uma yakruju minhu ila lxaajatin uma laa yarjicu ilayhi ila munaafiqun saxiixu tarkiib tarhiib buu ku yaala qofka aadaanka maqlee masaajidka ka baxa iyadoo baahi bixitaanka ku kaliftay aanay jirin oo aan ku soo noqonin waa munaafiq sidaa waxa yeelo un bu ihi rasuulku munaafiq marka munaafiqiinta qofkii inuu shabahana de waa loo diidaya xadiidka markaa daahirkiisu waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam in uu baxay oo masaajidka uu ka baxay isagoo weli aan takbiiran uu xusuustay arrintaa isagoo weli aan takbiiran xadiid kale ayaa jirta oo xadiidkan markaa ka duwan oo abu daawuud ibnu xibaan wari min xadiidi abi bakr an nabiya dakla fi salaati اfajri fakabara uma uma ilayhi salaadii subaxbuu gala markuu takbiirtay ayuu xusuustay in meedhasho lagu lahaa deetana intuu iska dhaqaaqay buu iyagiina yihi sidiina salaada ugu sii jira a iyaga siday salaaddii ugu sii jireen intuu soo maydha buu soo noqdayo markaasuu takbiirtay oo uu tukiyey taana waa ta uu deliishaday shaafici raximahullah in takbiirta ma imaamku ay ka dambeyn karto ta waxa weeyaan maamuumka oo qof bimacnaa takbiirtiisu ay kaa dambeysay uu ku noqon karo imaam uu ku noqon karo deena waa waana tii dhacday markii rasuulku alayh الsalaatu asalaam abubakr uu bedeley ile saxaabadu salaada ku jiruu rasuulku imaam u noqda abubakr uu bedele sa insha allahu tacala inoogu iman doontaa waxa weeya kitaab sujuud الsahw ama abwaab الsahw sa inoogu iman doonta walihaada haddii salaadii tusaale ahaan laga baxo aad tihiin koox salaada qaybi ay dhaaftay markaad istaagtaan mid kamida hore intuu u baxo imaam wuu noqon karaa walow takbiirtiisu ha ka dambayso xidhashadiisu ha ka dambayso xidhashadoodii xadiidkan fawaaidda ku jirta waxaa ka mida jawaasu nisyaani cala alambiyaa in ilowga ambiyada uu ku banaan yahay fi amri اcibaada liajli tashriic si axkaam loo sharciyo dee ilowgaa rasuulka calayh salaatu wasalaam axkaam badan baa ka dhalatay biyaha mustacmalki inay daahir yihiin oo aanay najaas ahayn biyaha dahaaro lagu isticmaalo inay daahir yihin o najaas aan ahayn baa laga qaadanaya waayo dee biyii baa rasuula ka da-ayey waana biyo mustacmalaba ahan oo de jidhkiisa oo ku maydhay xanafiyaday taasi radin ay ku tahay oo idhaa biyaha mustacmalkaahi waa najaas waxaa laga qaadanaya jawaasu lfasli bayna aliqaamati wasalaa inay banaan tahay in iqaamada iyo gelitaanka salaada wakti loo dhaxaysiiyo oo aanay shardi ahayn inay isku xigaan oo markiiba haddii waktigu marka inuu rasuulku iqaamadii kusoo celiyana xadiidkan laguma sheegin laguma sheegin xadiidkan inuu hi iqaamadii ha lagu celiyo haddii markaa fasligu uu gaabaya inta udhexaysay taasi ishkaal male waxba lagu celima lakin idaa taala lfaslu bay culimadu isku khilaafeen haddii la aqiimo oo gelitaankii salaada wakti uu kasoo wareego dheeri imaamu malik uu leeyaha lagu celiyo kaiir min alculamaana ay yidhaahdeen meel lagu celin maayo saas ayaana daahira axaadiida dambena waynu ku arki doonaaye dee maydhashadu sii socod iyo soo socod iyo maydhasho waa faslun طawiil wakti dheer baa iqaamada iyo takbiirta udhexeeya bay noqonaysa maca dalika ma acaada nabiyu alayh الsalaatu wasalaam aliqaama iqaamadii kuma soo celin rasuulka in markaa lilxaaja masaajidka looga bixi karo iyadoo la aqiimay xaajo awgeed ayaa laga qaadanaya fi annahu laa xayaa fi amri اdiin arrimaha markaa diinta inaan laga xishoon ahayn baa laga qaadanaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam in maba qarinba iyadoo biyihii ay ka da-ayaan baabuu soo noqday inuu soo maydho janaabo uu kasoo maydho dee iska caddahay xaafidku wuxuu odhanaya halkaa wasabiilu man uliba man guliba an yaأtiya bicudrin muuhimin kaan yumsika bianfihi liyuhima anahu rucifa qofka markaa ay ka qaalib noqdo dee wax weysadii jebinaya wuxuu hadduu dee khajilaad uu ka baqdo wuxuu kaga bixi karaa cudurdaar aan jirin dadka inuu moodsiiyo tusaale ahaan sanka uu isqabto o kale sida uu sambooray oo kale kuwa dadkeenu sameeyo taas hadduu khajilo khajilaadda taa iskaga biyo buu leeyahy xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala waa yahay waxaa laga qaadanayaa in ma'muumiintu ay sugi karaan imaamka imaanshihiisa iyagoo taagan haddii arrintaa daruura ay keento taagnidii markaa loo diidaye dee intaanu imaamku iman ka hor ahaydna iyo tanina waa kala duwan yihiin junubku masaajidka inuu ku dhex jiraa inaanay xaaraan ahayn baa laga qaadanaya oo halay kaga jirtaa waad odhan kartaa ile rasuulku markuu soo gelayay muu ogeyn inuu junub yahay dee waxay kaga jirtaa isagoo masaajidka ku jira ayuu ogaaday rasuulku inuu junub yahay walaa shaka in markuu sii baxayna masaajidka de uu sii dhex marayo marka haddii mukthul aljunub fi lmasjid ay tahay mamnuuc ama xaaraan rasuulku calayhi salaatu asalaam gebagebaysi uu ka gaadhsiin lahaa meedharu suurtagal maahae gebagabaysi ayuu ayuu ka gaadhsiin lahaa si uu ugu banaysta gebagabaysiga joogitaanka masaajidka in la hadli karo bayna alaadaani waliqaami waliqaamati aadaankiiyo iqaamada inta udhaxaysa in la hadli karo hadalkan xaajaaba keentaye oo waxaaba keentay hadalkan maslaxatu salaaye waabuu u baabaysan doonaa bukhaari hadalaan xataa maslaxatu salaa aanay keenin in la hadli karo baabun idaa qaala hadduu idha markuu idaa qaala hadduu idhaha alimaamu imaamkii makaanakum halkiina sii jooga xataa rajaca ilaa uu ka xataa yarjaca ilaa uu soo noqonaya intadaruuhu waa sugayaan dadkii waa inay waa inay sidii usii taagnaadaan qaala xadahanaa isxaaq qala xadaثna mحamed بn yusf alfiryaabi qala xadaثna اlأwزaaعي عan الzuhri عan abi slma بn cabdiلرaحman عan abi hurayraةa qaala uqimat الsalaaةu salaadii baa la aqiimay fasawa الnaasu dadkii waa simeen صufuufahum fakharaja waa baxay rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam fataqadama waa hormaray dadkii wa huwa waxaalu rasuulkuna junubun yahay uma qaala wuxuu yihi intuu xusuustay calىa makaanikum halkiinaa kusii sugnaada farajaca waa noqdo gurigiibuu ku noqdo faاktasala waa soo maydhay uma kharaja waa soo baxay waraasu iyadoo madaxiisuna yaqturu uu da-ayo maa anbiyo fasalaa bihim waa tukiyey masaaisha ku jirta horeynu u sheegnay baabu qowli rajuli ninka qowlkiisii buu baabi idhaahdo maa salaynaa maanaan tukan manaa ma makruuba mise makruub maha inuu qofku dha weli maanaan tukan miyaa tukateen ha idinkuna weli maanaan tukan mise wuu odhan karaa qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa shaybaan can yaxya بn abi kaثيir qaala samictu waxaan maqlay aba slma oo yaquulu leh akhbaranaa waxaa noo waramay jaabir bn cabd لlahi ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam jaahu inuu u yimi cumar bn الkhaطaab yowma اlkhandaqi inuu u yimi maalintii dhufayskii la qodayey magaalada madiine lagu wareejinayey faqaala wuxu uhi ya rasuul الlah ana maxaa laga qaadanaya qaswaة اlkhandq iyo gaswaة اlaxzaab labada waxaa ku jirta faa'iido maanta dad fara badan oo jihaadka u intisaabaya ka maqan faa'iidadaasoo ah inaan dadka shacabkeen muqaatiliinta ahayn dumarka iyo caruurta inaan lagu dhex dagaalamin muxuu nebi maxamed banaanka ugu baxay iyadoo ciidankiisa laga hubiyo tiraba badan yahay ghaswatu aluxud oo madiine dhexeeda uu dhufays uga geli waayo odhan waayey innaga iyo shacabku waxaynu isu nahay sida biyaha iyo kalluunka haddaynu ka dhex baxna waa layna marinaya xarbu shawaaric baynu gelaynaa banaanka nimanka haynoogu saarina abadan wakadalika ghaswat laxzaab dhufayska waxaa laga qoday khaarij almabani khaarij albuyuut baa laga qoday marka cibra ayaa arrintaa ugu sugan lilmuctabiriin faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah markaa ninka odhanaya ma dagaalami karo ilaa dadka dhufays inaan ka dhigta mooyaane dee wuxuu qirtay dagaalka inaanu awoodu lahayn dagaalaan awood loo lahayna mafsadadiisa maslaxadiisa ka badane dee waa inuu iska daayo dagaal dhufayskiisu uu yahay dadka shacabkaa dumarka iyo caruurta waa dagaal qofku uu qirsayay inaanu awood u lahayn mar haddaanu awood u lahaynna mafsadadiisaa ka badan maslaxadiisa sharcina ma noqon karo shay ma xataa haddii ciddan uula dagaalamaya ay tahay cid shareecadu ay banaysay in lala dagaalamo mar haddii dagaalka mafsadadiisu ay ka badnaato maslaxadiisa xaaraan weeye marnaba jihaad ma noqon karo xataa gaal ha noqdo kalala dagaalamaya waayo ilaahay maba sharciyeeyaba diinta ilaahay lagaba soo heli maayaba shay mafsadadiisu ay maslaxadiisa ka badantay maba sharciyeeye ilaahay addiinu mabniyu calى اmasaalixi fii jalbiha wa dar-i lilqaba'ix diintu sideeda waxay ku dhisantahy masaalixda in la xaqiijiyo la badiyo mafaasidana meesha laga saaro haddii kalena la yareeyo in allaha yaamuru bاlcadli wاlixsaan waitaaءi di lqurba wayanha can اlfaxshaaءi wاlmunkar bal aayaddaa markuu sharaxaya alimaam الsacdi kitaabkiisa alqawaacid wاlusul jaamica la dhaa iyo tafsiirkiisa bal eeg waxay ka mid tahay adilada markaa aimadu ay u deliishadaan diintu inay ku dhisan tahay jalb اmasaalix iyo dar-u اqaba'ix in allaha yaamuru bاlcadli wاlixsaan waitaaءi di lqurba hadihi اmasaalix wayanha can اlfaxshaaءi wاlmunkar ilى akhiriha whadihi hiy esh almafaasid markaa diintu waa mabniyu fi jalbi اmasaalix wa dari esh alqabaaix waa inaad ka garataba shaygan mar hadday mafsadadiisu ka badantahy maslaxadiisa walow daliil u gaaraba yaanad heline inuu xaaraan yahay waa inaad garato waayo ilaahay suurtagalba kama aha sida kayr waaxid min alaima yidhah adiladuna ay tusinayso shay mafsadadiisu iyo xumaantiisu ay wanaagiisa ka badanta ilaahay inuu sharciyeeyo ama uu ammaano ama dadka uu ku dhiirigeliyo faqaala wuxu uhi cumar yaa rasuul allah wallahi baan ku dhaartay maa kitu kuma dhowan an usalia inaan tukado xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxdu ay ku dhowaatay taqrubu inay dhacdo markaa cumar isagu wuxuu tukaday iyadoo weli qoraxdu aanay dhicin soo hore bay noo soo martay wadalika arrin hadalkaasina wuxuu dhacay bacdamaa aftara saahibu ee maaha cumar inuu tukaday qofkii soomanaa markuu afuray oo a markii qoraxdu dhacday salaada cumar waktigaa waa ka horreyseye hadalkiisana waktigaa dhacay weeye faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay maa sallaytuha maan tukan salaaddii casar fanazla waa degay annabiyu salى اllahu alayh wasalam ilaa buطxaana meesha leedhaa buu ku daadegey meeshaa bataaxa wa ana macahu ano aniguna la socda haddaan jaabirahay fatawadaأa waa weysaystay uma salaa waa tukaday yacni wuxuu ujeeda alcasra salaaddii casr bacdamaa harabat ishamsu qoraxdu markay dhacday kadib uma salaa wuxuu tukaday bacdaha dabadeedna almagriba salaaddii maqrib axkaamta salaada faa'itada ku sugan iyo salaadaha qofka dhaafay ma la tartiibinayaayo masaaishaasoo dhame hore ayay noo soo martay iminka xadiidka wuxuu bukhaari u keenay un wallaahi ma sallaytuha buuhi rasuulku oo inay banaantahy qofku inuu dhaa maan tukan ibraahim nakaci ibraahim ibnu yaziid anakaci oo taabiciya ayaa karhay qofku inuu yidhaahdo maa sallayna ama maa sallaytu maan tukan inuu yidhaahdo oo sababta u diiday waa maxay dee shaaricaa yidhi fa ina axadakum fii salaa macanaa midkiin salaad buu ku jiraa mar haddii salaaddii kusii socdo ama uu sugayo marka iyadoo shareecadu ay tihi salaad buu ku jiraa inuu idhaa maa sallaytu oo salaaddii uu iska anfiyo uu isu diido taasuu karaahiyeystay laakiin waxaa la odhan karaa taxadiidan ku soo aroortaiyo tuu karaahiyeystay waa kala laba oo qofka tusaale ahaan salaaddii kusii socda ama salaaddii sugaya inuu idhaahdo maaha maan tukan waayo salaad baabu ku jira mar hadduu salaaddii kusii socdo ama uu sugayaba oo salaad inuu ku jiraabay shareecadu u sugtaye yaanu isagu isu diidin darajadaasi ilaahay uu siiyey laakiin qofka tusaalaan salaaddii ay dhaaftee iloobay ama wax kaga mashquulay sida rasuulka calayh isalatu wasalaam ku dhacday oo kale inuu idhaahdo maan tukan kaasi wax u diidayaa ma jirto waana ka xadiidkan nacam laga qaadan karo wallahi ma sallaytuhaa an nabiy alayh isalatu asalaam inshaqala ama ha la idhaahdo waa ilaabay ama ha la dhahdo baqaha ayaa xoog badnaayo sababta awgeed buu tukan waayey alimaamu imaamkii tacrid llahu ay usoo baxaysay oo ay la soo darsaysay alxaajatu baahi bacda aliqaama iqaamada dabadeed qala xadaثna abu mcmr cabdالlahi بn cmri qala xadaثna cabdاlwaariث qala xadaثna cabdاlcaزiiz bn suhaybi can anasi qaala uqimat الsalaatu salaadii baa la aqiimay wالnabiy waxaal annabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulkuna yunaaji uu la faqaayo rajula nin fii jaanibi اlmasjidi masaajidka dhinaciisa oo kula faqayo famaa qaama ila salaati salaadii uma kicin xataa naama اlqowmu ilaa dadkii qaarkood ay seexdeen hurdadaana waxaa looga jeedaa ay luloodeen waa muqadimaatu nowm oo waata axaadiidka qaarkood kusoo aroortay dee inaanay weysaysana salaadii ay galeenun marka riwaayadda muslim bay ku caddahay waxaan ujeeda isxaaq ibn rahweye fii musnadi riwaayaddiisay ku caddahay xataa nacisa xataa nacasa bacdu lqowmi ilaa dadkii qaarkood ay luloodeen marka hurdo mustaqriq oo caqligood qalbigooda dabooshay ma ahayn oo taasaa dee weysada jebisa laakiin mid khafiif ahoo inay wax ka soo baxeen iyo in kale ay ka ogaan karaan bay ahayd waxaa markaa xadiidkan laga qaadanayaa asalku waxa weeye dee marka la aqiimo in la galo salaada laakiin arin awgii ayaa iqaamada iyo ixraamka loo wakti loo dhexaysiin karaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin ayuu la faqay weliba ninka ayaa arrintaa dalbay uqiimat الsalaatu faqaala rajulu lii xaaja faqaama الnabiyu calayh الsalaatu wasalaam yunaajiihi waxaa laga qaadanayaa qofku inuu qof la fiqi karo haddii dadka ay ka faqayaan ay jamaaco yihiin waxaa la diido in qof qura in laga faqo waxaa kaloo laga qaadanayaa inay bannaan tahay in iqaamada iyo iyo ixraamka wakti loo dhaxaysiiyo haddii xaaja ay keensato laakiin ligayri xaaja dee waa makruuh waxaanuu radinkuyo qolooyinkii yidhi marka uu muadinku yiha qad qaamat isalaa ama xaya cala asalaa waxaa waajiba imaamku inuu takbiirto qoladana xadiidku radinaya uu ku yahay baabulkalaami hadalkiibuu u baab la hadlay ida uqiimat isalaatu salaada marka la aqiimo ma la hadli karaa qala xadaana cayaash ibn اwaliid qala xadaana cabdulaclى qala xadaana xumaydu qala sa'altu waan weydiiyey haabitan albunaaniya haabit ibna aslam albunani ataabici tilmiidu anas ibnu malik can irajuli ninkii baan weydiiyey yatakalamu hadlaya bacda ma tuqaamu salaatu salaada marka la aqiimo kadib faxadaanii waa ii waramay haabit can anas ibni maalikin isagoo ka warinaya qaala wuxuu yihi anas uqiimat isalaatu salaadii baa la aqiimay facarada linabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka waxaa mashquuliyey rajulu nin waxaa rasuula kusoo baxay rajulu nin oo faxabasahu waa habsaamiyey salaada gelitaankeeda buu kaga habsaamiyey wixii uu weydiinaya arinkii uu lahaa bacdamaa uqiimat isalaatu salaada markii la aqiimay kadib markaa rasuulka iyo calayh salatu salaam ninkaasi waxay wada hadlayeen iyadoo salaada la aqiimay marka hadalka ku saabsan salaada maslaxadeeda isaga waa iska waadix dee in la hadli karo oo rasuulku waa kii saxaabada la hadlay makaanakum ku lahaa markii inay meedhasha ku waajibtay uu xusuustay ama meedhasho ku waajibtay uu xusuustay nacam kadalika rasuulku wuxuu odhan jiray anas uu leeyahay qabla an yukabir aqiimuu sufuufakum wataraasuu laakiin hadalka ajanabiga ee salaada iyo maslaxadeeda aan xidhiir la lahay weeye kanuu bukhaari u baabaysta iminka kaasina lilxaaja waa banaan yahay haddaanay xaaja keensanna waa makruuh waayo qofkan waa qof salaadii sugaya qof salaaddii sugayaana hadal kale iyo sheeko kale inuu ku mashquulo ma aha halka ayaa aniga mujaladkan waa mujaladkii labaad nuskhada iyadan uu igaga dhamaaday wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira